alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin alcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulih muxamadi wclى alihi wصaxbih slma tasliima kaiira baab اlأmri bاlmuxaafadaةi clى الsunaةi waadaabiha asaadis alxadiiثu الsaadisu can abi muusa radia اllahu canhu qaala wuxuu yihi ixtaraqa waxa gubtay beytun guri baa gubtay gurigaasoo bilmadiinati madiine ku yaalla calaa ahlihi qoyskiisii buu ku gubtay min alleyli habeennimo xaafad baa habeen gubatay falamaa xudida markii looga warramay rasuulu llaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama bishaanihim arrinkooda qaala wuxuu uhi inna haadihi nnaara dabkani caduwun lakum cadow bay idiin tahay fa idaa nimtum marka aada seexataan fa adfi'uuhaa cankum iska baktiya dabka muttafaqun calayh markaa dabku manaafic iyo waxtaruu leeyahay hase ahaatee siduu cadowga inoogu yahay waxa weeyaan bay ahlulcilmigu idhaahdeen lianna dabkii khatar baa ku sugan oo jidhkeennii iyo maalkeenniiba dee wuu gubayaa qofku haddaanu iska ilaalin jidhkiisii buu gubayaa wakadaalika wixii dee maal iyo markaa guriga iyo wixii uu haleelana wuu gubayaa waa tahay sidaa awgeed baa rasuulku cadow ugu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waxaana soo aroortaybaa in xayawaanka qaar qudhoodu sida jiirkoo kaliya ay shidista dabka ka qayb qaataan yacnii inuu dabkii hulaaqo oo gurigii uu gaadho oo kale sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay waaya markaa dabkii iska ilaaliya weeye marka aad seexataanna iska baktiiya dhib buu keeni karaa oo haddii laga seexdo intuu baxo ayuu waxa weeye guriga gubi karaa sida in badan dadka ku dhacda markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa had iyo jeer qofku inuu xadarka kudi ku ilaaliyo oo uu digtoonaado oo meel kasta oo dhibaato ay kaga iman karto uu ka feejignaado sidaasoo kalea xataa laydharhkan hadda aynu isticmaalayno iyaga qudhooda waa in la yska ilaaliyo marar bay istaabanayaan oo ay waxa weeye shoor bixinayaan oo iyaga qudhooda marar badan bay dab sababaan markaa marka la xidhaayo ee cid loo diraayana cid garanayso kala hagaajisa waa in loo diro lagana taxadiro oo la yska ilaaliyo waxyaabaha dabka ka hortaga iyo waxyaabaha caynkaasa loo sameeyo ee jara haddii shoor ama maaragtay wax kacaan waay haddii dabkii adduunyada la yska ilaalinayo kii aakhira in la yska ilaaliyo o laga digtoonaadaana waa ka sii awlaysan yahay xadar ama tadkira inoogu sugan dabkan dabkan yaree adduunyada aynu ku aragno daynaan xamilahayn oo farta aanad sidaa u gelin karin maka weyne aakhira ayaynu xamili karraa iska xijin karraa maya weeye markaa taa waa inaad naftaada ku waaniso oo macaasida aad kaga ilaaliso amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisa in la qaatoo la fuliyaana baraka iyo wanaag bay leedahay wuxuu ku celceliyaa imaamkii weynaa ibnu cuthaymiin axaadiidtan markuu sharaxayo tale muhiim ahoo ah marka aad aragta amar rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday u hoggaansan waxbaha sii baadhbaadhin ma wujuub buu faa'iideynayaa mise waxa weeye waa lil istixbaab mise waa kada wa kada taa hadhow haddii aad sii faa'iidaysanayso cilmi ahaan waa halkeeda laakiin mar haddaad aragto amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisa u hoggaansan haddii shaygan uu yahay shay waajibana dee waajibkii waad fulisay dimmadaadiina waad beri yeeshay xataa haddaanu shaygani waajib noqonna dee ajarkii iyo fadligii sunnada aad u hoggaansantay ayaad helaysaa weeye asaabicu canhu ay can abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama ina mahala maa bacahani اllahu bihi min alhuda wاlcilm waxaa ilaahay la soo diray oo hanuun iyo cilmi ahaaday mahalkiisa iyo sifadiisu waxa weeye ka mahali kayhin sidii mihigaan oo kale kaydka roobka loo baahan yahay baa la idhaahdaa ka mahali kayhin sidii mihigaan oo kale kaydkaas oo asaaba ku da-ay ardan dhul ku da-ay oo fa kaanat ay ka mid noqotay minhaa dhulkii daa'ifatun qayb tayibatun wanaagsan oo qabilat ilmaa'a biyihii aqbashay yacnii biyihii qabatay oo fa ambatat ilkala'a baad soo saartay iyo walcushba doog alkaiira fara badan alkala waa wixii dhulka ka soo baxa noocu doonaha u egaado alcushbana dooggaa la idhaahdaa waay wa kaana minhaa dhulkii waxaa ka mid ahaadee ajaadibu meelo markaas sallaxyaa ama godadahoo adag oo amsakat ilmaa'a biyihii qabatay oo fa nafaca allaahu ilaahay ku anfacay bihaa iyada annaasa dadkii uu ku anfacay oo fa sharibuu minhaa ay ka cabbeen wa saqow xoolahoodiina ay ka waraabsadeen wa saracuu beeraho dhulkoodiina ay ku beerteen oo wa asaaba asiibay daa'ifatan minhaa qayb qayb ka mida dhulkii oo ukhraa kale qaybtan oo inamaa hiya in kaleba maaha iyadu qiicaanun giga dheer ah ee liska giga dheeraho markaa dee laa tumsiku ma qabanaysa maaan biyo walaa tumbitu mana soo saaraysa kalaan daaqna soo saari mayso waxbana ka soo bixi maayaan biyuuna isku taagi maayaan wadaalika kaasi maalu man cid tusaalaheed weeye faquhaa fahmay fii diin illaahi ilaahay diintiisa oo wanafacahu ilaahay ku anfacay bimaa bacahani illaahu bih oo wanafacahu wuu anfacay bimaa bacahani illaahu bihi ilaahay wuxuu ila soo diray uu anfacay oo facalima isagu bartay wa callama dadkiina baray waaya iyo wa maalu man mid tusaalihii weeye lam yarfac bidaalika kaa aan kor ugu qaadinba ra'san madax aan madaxaba kor ugu qaadinoo xaggiisaba jalleecin walam yaqbal oo aan aqbalin huda allah ilaahay hanuunkiisa aladii kaasoo ursiltu bihi layla soo diray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay mahalkan ikhwaanii waa mahal aada iyo aada u cajiib ah cilmi badan iyo aqoon badanna wuu xambaarsan yahay waxaana sharaxiisaoo faahfaahsan aad ka heli kartaa tubta shuruuxda xadiidkan gaar ahaana kitaabka cilmiga ku saabsan ee alcalaamatu bnu lqayimi qoray ee la yidhaahdo miftaaxu daari sacaada ayaad ka heli kartaa sharaxiisa mubasata waxaana rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam isku shabahay cilmigii iyo roobkii waayo cilmiga iyo roobka mid walba manaafic iyo masaalix badan ayaa addoommaha ugu sugan dhinaca kale haddii roobku uu dhulka nooleeyo cilmiguna quluubta ayuu nooleeyaa dadkuna waxa ay cilmiga ugu baahan yihiin sida dhulku roobka uu ugu baahan yahay iyo si ka sii weyn oo ka sii daran oo dhulkii roob ka maarmi maayo waa idinka arkay in yar haddii roobku uu yaraado ama uu maaragtay raago dhulku sida uu u egaado addoommuhuna saasoo kale aanay cilmiga uga maarmahayn haddii ay addoommuhu cilmigaasi munasalka ah ee sharciga ah waayaanna waxay la mid noqonayaa un dhul roobkii waayay oo kale sida abaar jajab ugu dhacaayo ayaa addoommuhuna waxa weeyaan macnihii abaar iyagana abaare ay ugu dhacaysaa hadday cilmigii waayaan haddaba wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku tusaalaynayaa xagga aqbalista xaqa marka la eego dadku qaybaha ay u qaybsamayaan dhulkuu ku tusaalaynayaa marka la eego sida biyaha uu aqbalo marka qaybtaa hore ee dhulka ka mid ah ee biyihii qabanaya biyoqabatinka leh isla markaa baadkana soo saaraya ee iyadu biyihii ku intifaacaysa ee ku oombaxaysa ee biyihii gelayaan daaqna soo saaraya laga sii faa'iidayo waxaa masalkoodu uu yahay dadka cilmiga shareecada xambaaray iyagu ku dhaqmay ku intifaacay dadkana ku anfacay ee u sii gudbiyey waay dadka noocaasa qudhooduna meel ma wada taagna eh xagga fahamka shareecada iyo ku dhaqankeeda iyo ku intifaaceeda dee waa lagu kala heer sarreeyaa dadku isku meel ma taagna waana sidii ay ahaayeen ahlulcilmigii cusuurtii faraha badnayd kala dambeeyey ee cilmigan sharciga kala dhexlaayey cilmigiisa ama aqoontiisa iyo camalkiisa labadaba dadka ku hogaaminayey raximahum اllahu ajmaciin waayahay tusaalaha qaybtaa labaad dhulkaa biyihii qabanaysa laakiin iyadu aan ku intifaacahayn ee aan waxba soo saarahayn laakiin dadka u haynaysa ee dadku ay biyihii ka cabayaan dhulkoodana kaga waraabsanayaan waxaa tusaale uu yahay dadka cilmigii iyagu qaybaaya xifdiyaaya qur-aankii iyo xadiidkii iyo cilmigii way qaybayaan dadkana way usii gudbinayaan laakiin iyagu ku intifaaci maayaan iyagu ku intifaaci maayaan waayahay dadkii way anfacayaanoo dadkii waa kuwan ka qaadanayo wixii ay xifdsanaayeen laakiin iyagii baa naftoodii iloobaayay waaya marka dhulkaasaa rasuulku ku maelay calayhi الsalaatu wasalaam qofkuna dee ma aha inuu naftiisa iloobo oo uu noqdo sida fatiilada baasha yar ee dubaalada la ydhaa ama sida shamaca oo kale oo waxaa la yidhi tuxriqu nafsaha wa tudii'u ligayriha iyaduna way gubanaysaayo waxa weeye dabki waa kan ku baxaaya cid kalena way ku intifaacaysaa oo iftiinkii ayay u shidaysaa qofku markaa inuu sidaa noqdo ma aha wixii cilmi ahee sharci ahee qofka soo gaadha ku camalfalkiisa iyo ku dhaqankiisa inuu horta naftiisa ka fur yeelo dadkana uu u sheego calaa xasabi alistitaaca ayaa muhiima waaya qaybtaa giga dheerta lagu shabbahay ama dhulka qiicaanka ah ee simaneen biyaha aanay joogsanahayn waxna aan soo saarahayn ee caraseesha ah dadkaa lagu shabbahaynaa waa kuwa iyagu cilmigaa nebi moxamed lagu soo dejiye calayhi الsalaatu wasalaam manay baran manay ku intifaacin cidna may sii barin waaya waa kuwaa weeye manay aqbalin marka laba qaybood baa soo geli karay ahlulcilmigu yidhaahdeen halkaasoo qola waa mu'miniina laakiin cilmigii shareecadii aanay xaggiisaba u dhaqaaqin inay cid sii baraan iska daayo iyagaan xataa baran waxba kama garanayaan cilmigii sharciga xaggiisaba umay dhaqaaqin hadday arkaan iyadoo halkaa lagu akhriyayo dhegaysan maayaan dhegtaba udhig maayaan badkalay ku jiraan de way soo gelayaan wa maalu man lam yarfac bidalika ra'sa walow qofku mu'minba ha ahaadee halkaa hore uu soo gelaya waaye iyo qolo labaadoo iyagu aan sharcigan rumaysnaynba kuwaana waxaa lagu fasiri karaa intaa dambe walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bihi ay wamahalu man lam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bih iyo cidda aan aqbalin hanuunka layla soo diray aan aqbalin hanuunka ilaahay ee layla soo diray ee aan macnii rumaynina ka jeedsatee ka gaalowday marka calaa kulli xaal tusaalayaashan dadkii oo dhan ayaa sidaa ugu hoos jira ciddii cilmigan baratay ee maraatibta sii leh iyo ciddii ka jeedsatay oo iyada qudheeduna maraatib sii kala leho markaa sii kala hoosaysa qaala wuxuu ihi faquha bidami اlqaafi calى اlmashhuuri waqiila bikasriha faqiha laakiin faquha baa caana ay saara faqiihan faqih noqday weeyi aلثaaminu can jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu اllahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam maali aniga tusaalahayga iyo wamahalukum mahalkiinu macnii sida aniga iyo idinku aynu isaga dhigannahay ka mahali rajulin waa sidii nin oo kale ninkaasoo awqada shiday naaran dab shiday oo fa jacala ay gudogaleen aljanaadibu kabajaagii iyo walfaraashu balambaalisti yaqacna fiihaa inay dabkaa isku soo daadiyaan oo wa huwa isaguna yadubuhunna ka difaacayo canha dabka xaggeeda ka difaacayo ka kolba dib uga tuuraayo wa ana anigu aakhidun waxaan hayaa bixujazikum guntiyadaan idin hayaa gunti xidhyada ayaan idin hayaa cani naari naarta ayaan idinka hayaa halkaa gunti xidhyadaan idin soo hayaayoo xagga naartaan idinka hayaa wa antum idinkuna dad yahow tafallatuuna min yadaya tafallatuuna waa ka ka muruxsanaysaan waa ka baxsanaysaan min yadaya labadayda gacmood ayaa markaa ka muruxsanaysaan oo waysa sii qaadaysa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey marka hada alxadiid ikhwaani waa xadiid cadiima weeye waxaana laga qaadanayaa rasuulkeenna moxamed calayhi الsalaatu wasalaam siduu ummaddiisa ugu dadaalayey ee naarta iyo dhibta uu uga hortaagnaa sida ilaahay qur-aanka uu ku sifeeyey laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum casiizu calayhi maa canidtum xariisu calaykum biاlmu'miniina ra'uufu raxiim min ummaddiisa aada iyo aada u laxe jeclaynaya ayuu ahaa waaye sifadanna waxaa le dadka ama ummaddiisa ayaa le gaar ahaan kuwa jaahiliinta ah waxay ku yaacayaan macaasidii rasuulku u diiday calayhi الsalaatu wasalaam macaasidii ayay ku yaacayaan oo ay sida xaydhaweyntaa dabka isku daadinaysa isugu daadinayaan rasuulkuna wuu uga digay calayhi الsalaatu wasalaam waayo macaasidaasoo lagu dhacaa waxay keenaysaa in naartii lagu dhaca ayay keenaysaa marka halkay xaydhaweynta ka shabahaan waxa weeye sida xaydhaweyntani dabkan ay isugu daadinayso iyadoo markaa aan dab u qabine dee dan moodayso ku soo socota ee aanay waxba u garan karahayn dabkan iyo dhibaatadu leeyihi hadday gaadho inay ku gubanayso sidaasaa waxa weeye dadka macaasida samaynaya ay yihiin dad naartii isugu daadinaya tamyiiskooda iyo wax kala saarkooda iyo cilmigoodana macnii nuqsaan badani ay ugu sugan tahay waayo ciqli caqli iyo cilmi dhammaystiran hadday lahaan lahaayeen waxay ka joogsan lahaayeen macaasida iyo xumaantaa naarta ay ku tegayaan waay wa antum tafallatuuna min yadaya marka sunnada rasuulka waa in la raaco calayhi الsalaaةu wasalaam rasuulka aynoo sheegay wixii danta inoo ahaa wixii markaa uu inooga digayna waa waxaan dan inoo ahayn adduun iyo aakhiro sunnada rasuulka waa in lagu dadaalo iyada wax walba waa in laga hormariyo oo sunnada rasuulka iyo waxyigu inoola yimi wax kasta laga hormariyo hadday tahay madaahibta iyo hadday tahay caqliga iyo wax kaste sunnadaa rasuulka laga hormarinaya calayhi الsalaatu wasalaam iyadaana lagu badbaadayaa naartaas iyo dhib oo dhan lagaga badbaadaya qaala wuxuu ihi aljanaadibu naxwu اljanaadi wاlfaraashi janaadibtu waa kabajaaga iyo jira waxyaabaha noocaasoo kalea weeye waa naxwuljanaadi wax ayaxoo kale markaa ah ama ayaxa u eg iyo walfaraashi balanbaalista haadaa huwa almacruufu kaasi ayaa caana haadaa kani huwa almacruufu waa ka caanka aladii kaasoo yaqacu fi naari dabka ku dhaca waalxujazuna jamcu xujzatin weeye wa hiya macqidu lizaari waasaraawiili waa meesha surwaalka iyo guntiga lagu laga xidho weeye halkaa ah guntiga iyo surwaalkiyo ee lagu xidho weeye ataasicu xadiidka sagaalaad canhu ay can jaabirin anna rasuula اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama rasuulka ilaahay amara wuxuu faray bilacqi اlasaabici waالsaxfati faraha in la leefleefo iyo xeedhada raashinka lagu cuno intaba wa qaala waxaanuu yidhi innakum idinku laa tadruuna ma garanaysaan fii ayihaa meesheeda albarakatu barakadu ay ku jirto rawaahu muslim meesha ay cuntadan barakadu kaga jirto ma garanaysaan oo kolley baa cuntadu barakay leedahay barakadii haddaba dhinacay raacday inay faraha raacday iyo inaa cunteen iyo inay xeedhada ku hadhay ma garanaysaane faraha inta ku hadhayna ka leefleefa intaydan maydhin xeedhadana iyadana ka murdiyo ka tirtira weeye wa fii riwaayatin lahu riwaayad kaloo muslim u sugnaatay waxaa ku soo arooray idaa waqacad hadday dhacdo luqmatu axadikum midkiin rurmadiisu hadday dhacdo waxaa afka uu geliyaa afgelintiisu falya'khudha ha qaato walyumid ha ka zuuliya maa kaana bihaa min adan wixii wasakhee gaadhayna ha ka baabi'iyo ha ka tirtiro sida boodhka iyo markaa waxyaabaha wixii gaadhay ha ka hagaajiyo ha ka tirtiro walya'kulha dabadeetana ha cuno walaa yadachaa lishayطaani shayطaanka yaanu uga tegin walaa yamsax yadahu gacantiisana yaanu ku masixin bilmindiili tuwaalka xataa yalcaqa ilaa uu ka leefleefaayo asaabicahu farihiisa fainnahu maxaa yeelay shaksigu laa yadrii garan maayo fii ayi طacaamihi اlbaraka cuntadiisa halka barakadu ay kaga jirto wa fii riwaayati lahu riwaayad kaloo muslimka u sugan waxaa ku soo arooray ina shayطaana shayطaanku yaxduru axadakum midkiin wuu soo xaadiraya oo uu imanayaa cinda kulli shayin min sha'nihi wax kastoo arrinkiisa ka mida agtiisa ayuu imanaya macnii wax kastoo arrinkiisa ka mida markuu samaynaayo shaydaankii wuu isa soo xaadirinaya wuu imanaya wuxuu doona ha noqdo xataa yaxdurahu ilaa uu yimaado cinda طacaamihi marka uu wax cunaayo ilaa uu u yimaado faidaa saqaطat marka ay dhacdo min axadikum midkiin marka ay ka dhacdo alluqmatu waxa afka uu geliyaa falyumid ha ka tirtira maa kaana biha min adan wixii wasakha ama dhibaato ah ee soo gaadhay markay dhulka ku dhacday wixii qabsaday haka ha ka tirtiro falya'kulha dabadeetana ha cuno walaa yadachaa yaanu u daynin lishayطaani shayطaanka yaanu u daynin xaadiidtani waxay noogu iman doontaa kitaabu طacaam insha allahu ayay noogu iman doontaa waxaana laga qaadanayaa raashinka marka aada cunayso wixii kaa dhaca in waxa weeyaan sidaa lagu dayna inta la qaado wixii dhibahee gaadhana laga hagaajiyo dabadeetana la cuno arrintaana fawaa'id baa ku sugan waa mide waxaa ku sugan atawaaduc isdhuldhig wa cadamu takabur iyo iskibrin la'aan waxa weeye qofku cuntadii ka dhacday markuu soo qaatay oo uu cuno tawaaduc bay tusaysaa iyo kibirka inuu ka fog yahay taasina waa arrin matluub ah oo loo baahan yahay waa ta kale ah ee marka cuntadii dhacday la soo qaaday ee la cuno nicmo ilaahay uu ku siiyey bay ahayd uu kugu arsaaqaye dee abaalkeedii baad mariso sidii loo baahnaa ayaad ka yeeshay oo nicmadii ilaahay jalla wacalaa kumaad kufriinoo maad abaalkadar lamaad iman waata saddexaada shaydaankiina waad kaa cuntay oo markaa umaadayn waayo haddii la daayo waxaa halkaa ka muuqata shaydaankii inuu cunaayo shaydaankuna waxbuu cunaa sida xadiidkan iyo axaadiis badan oo kaleba ku soo aroortay waxbuu cunaa shaydaanku waana cadowgeenna markaa cadowgeennii inaynu fursad siinno dee ma aha ee hal alla halkuu fursad ka helaayo inaynu ka soo xidhno oo aynu ka awdnaa la doonaya waaya faa'iidada kale ku jirta waxa weeye arrintaa waxaa dhici karta barakadii cuntada ku jirtayba intaa dhacday yah inay raacday marka calaa kulli xaal waa inaan la daynin wixii dhaca laakiin goormaa la cunayaa wixii dhibahee gaadhay intii laga hagaajiyey dabadeed waxaa halkaa laga qaadanayaa qofku inuu naftiisa dhibta ka ilaaliyo oo wixii naftiisa dhib u keenaaya uu iska ilaaliyo oo uu iskaga fogaado oo aanu cunin de ya qaad buu iska doldalayaa naftiisuu dhibaya waa inuu iska daayo sigaar buu cabbayaa naftiisuu dhibaya waa inuu iska daayo labadubana waa muxaram weeye waxyaabo badanoo dadku naftooda dhibayo ogyihiin baa jira oo ay iska walfeen oo markaa ay iska cunaan tan noocaasi waxa weeye waa mid ay tahay inaad la ysaga ilaaliyo sidaa awgeed baa ibnu cuthaymiin markuu xadiidkaa sharaxaayo raximah ullah wuxuu baraarujinayaa faa'iida ah dadka kalluunka cun u odhanaya dadka kalluunka cuna waa inay lafihiisa iska ilaaliyaan waayo wuxuu leeyahy lafa yaroo dhuudhuuban buu leeyahay oo qofku haddaanu iska jirin laga yaabo inay markaa dee u raacaan oo ay halkan cunaha istaagaan ama calooshaba ay u galaan oo waxyeeleeyaan marka waa fahan qiimo badan oo isla xadiidkaa laga qaadanayo waay calaa kullin baabkan xadiidka wuxuu ugu soo arooriyey arrintaa in la raacaa waa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam alcaashiru can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu ihi qaama fiina dhexdayada waxaa ka kacay rasuulu llaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama bimawcidatin waana ayuu la sara kacay faqaala wuxuu uhi yaa ayuha nnaasu dad yahow innakum idinku maxshuuruuna ila allaahi tacaala ilaahay xaggiisa kuwa loo soo xashrin doonaatiin oo loo soo ururin doono oo xashrigu waa jamciga iyo damiga weeye waa inuu layso soo ururiyo xufaatan idinka oo kabala waa jamcu xaafin oo curaatan qaaqaawan waa jamcu caarin oo gurlan buuriye qabah jamcu aqral weeye jamcu aqral aqralkana waxaa la idhaha qofka ah buuriye qabka ah ee balanjadii ku taalla ayaa la idhahda kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna inaa kunaa faaciliin aayaddaasaa dabadeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam u akriyay kamaa bada'naa sidaanu u bilownay awala khalqin abuurkii hore ayaanu nuciiduhu u soo celinaynaa wacdan calaynaa inaa kunaa faaciliin waa ballanqaad korka yaga saaran oo aanu ballanqaadnay oo aanu samaynayno alaa wa ina awala alkhalaa'iqi khalaa'iqda cidda ugu horaysa ee yugsaa la mara la marya la siinayaa ee macnihii la qaawanaan tirayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ibraahiimu ibraahiim weeye sala allahu calayhi wasalam marka dadkii ilen waa tan la soo xashriyey iyadoo la wada qaawan yahaye cidda ugu horaysa ee marya la siinayaa waa nebi ibraahim calayhi الsalaam taana fadliga uu lahaa iyo qiimaha rasuulkaasi ilaahay soo diray ayaynu ka qaadanaynaa oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam miyuu ka horeynayaa ama dadkan qaawan miyuu ku jiraa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam taa marka laba wejiba ahlulcilmigu way idhaahdaan in la yidhaahdo dadka oo dhan oo macaal rasuulku ku jiro nabigeenna moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayaa loogu hor maaragtay dharka loogu hor xidhayaa nebi ibraahim ta noocaasina waa arrin khaas ilaahay uu u siiyey jalla wacalaa iyo fadli ilaahay uu ku gaar yeelo khaas uu leeyahay mana tilmaamayso inuu ka fadli badan yahay nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waay oo fadiilo khaasahoo loo sugay nebi ka mida ambiyadu intaasoo keligii tilmaamaysa inuu ambiyada isagu ugu fadli badan yahay haddii arrintaa laga soo qaada inuu nebi ibraahim khaas u lahaa nebi moxamed ba calayhi الsalaatu wasalaam khasaa'is badan oo u lahaa baa jirta taasi waa qodob ama waa weji wejiga labaad wuxuu yahay oo ahlulcilmiga qaar ay sheegeen in la idhaahdo maye marka horeba nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ma soo gelaayo ciddan uu ka warramaayo waayo wuxuu uhi yaa ayuha nnaasu inakum maxshuuruuna ila اllahi tacaala inanaa ma odhan saasaa laynagu soo wada saarayaa inakum buu idhi idinka marka ciddan uu rasuulku ka warramaya calayhi الsalaatu wasalaam isagii maahe waa addoomi dadkii kale weeye markaa dadka kale ayaa nebi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam dhar loo horsiinaya amaa isaga isagoo dharkiisii uu ku dhintay uu xidhan yahay ayuu markaa ka soo baxayaa qabrigaba wallaahu aclam alaa hooyaay wa inahu sayujaau waxaa lala iman doonaa birijaalin rag min ummati ummadayda ka mida fa yuukhadu bihim waxaa lala qaadi doonaa daata shimaali dhinaca bidixda ayaa lala qaadi doonaa jihadaa bidixduna waa jihatu naar dhinacii naarta weeyi xagga naartaa lala qaban doonaa fa aquulu waxaan odhan doonaa yaa rabbi rabbigaya wa asxaabi asxaabtaydii weeye lafdi kalena wuxuu sheegayaa usayxaabi usayxaabi buu sheegaya waa asxaabtaydii fa yuqaalu waxaa la odhanayaa innaka adigu laa tadri garan maysid maan axdauu waxay soo darisiiyeen bacdaka adiga dabada waaquulu waxaan odhanayaa kamaa qaala alcabdu saalixu siduu yihi addoonkii wanaagsanaa wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim ilaa qowlihi alcasiizu alxakiim wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim waanta calaa kuli shayin shahiida in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim sidaa uu addoonkaa wanaagsanaa yidhi baan odhanaya addoonkaa wanaagsanina waa nebi ciise calayhi salaam waaye oo aayaadku markaa arrintaasay ka soo warramayeen waxa uu markaa nebi ciise yidhi calayhi salaam wa kuntu waxaan ahaa calayhim korkooda shahiidan markhaati baan ku ahaa maa dumtu fiihim intii aan dhex joogay falamaa tawafaytanii markaadi oobsatay kunta anta raqiiba calayhim wa anta calaa kulli shayin shahiid adigaa markaa ilaalinaayay shay walbana waxa weeyaan shahiid ku ah oo ogoo taalacanaya oo wax kaa qarsooniba aanay jirin in tucadibhum haddaad cadaabto fainahum cibaaduka waa addoomahaagi wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana fainaka anta alcasiizu alxakiim sidaasaan odhanayaabaa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam wayuqaalu lii waxaa laygu odhanayaa innahum iyagu lam yazaaluu kamay zuulin murtadiina inay ka ridoobaan calaa ay u noqdaan calaa acqaabihim cidhbahooda inay ka noqdaan mundu faaraqtahum laga bilaabo markii aad ka faaruqday aada dhimatay muttafaqu calayh xadii axaadiidta qaar waata ku soo aroortay waxaan odhanayaa suxqan suxqan yacnii ha fogaadaan ha fogaadaan cidda dabaday ridowday ee maaragtay diintii baddashay waay xadiidkan waxaa laga warama waxaa laga qaadanayaa cidda dariiqadii rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam iyo sunnadiisii yani garab martaa aalinka aakhira inay dee naarta gelayaan fayukhadu bihim daata الshimaal waay kadalika darka rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaamna ka cabi maayaan haddaba asxaabi muraadka looga jeedaa muxuu yahay ma saxaabadii rasuulkaa dib u ridoobay jawaabtu waxay tahay maya in yar oo dadkii iska acraabta ahaa iyo u badan jufaat ulcarab oo waxa weeyaan markaa islaamnimadiiiy waxaa weliba ku cusbaa ayaa dib u ridoobay kuwii saxaabadu la dagaalamay badidooduna waxaba la idhaahdaa islaamnimadii bay usoo noqdeen marka waa midhadh un caynkaas ah hadii la idhaha asxaabta asxaabtiisii asxaabtii buu looga jeedaa ama waa ummadaydii ayaa macnuhu noqonaya asxaabiba man waa ummadaydii ah macnuhuna marnaba ma aha saxaabadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ee mashhuuriinta ahaa ee caanka ahaa ayaa dib u gaaloobay laa shaki ma laha saxaabadii rasuulka ee caanka ahaa ee sharciga soo raray dhammaantood waxay ku dhinteen islaamnimada iyo sunnada iyo iyagoo qaniinsan dariiqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oy uga horeeyaan khulafadii oo ay ku xigaan ahlu beder oo dhan reer beder oo dhan oo ay ku xigaan ahlu baycati ridwaan yacnii raggii rag ahaa dhammaantood waxa weeye islaamnimada ayay ku tegeen mana soo gelayaan kuwaa la odhanaya inahum lam yazaaluu murtadiina calaa caqaabihim mundu faaraqtahum dadkii koobnaa ee ridoobay unbaa hadalkani uu ku dabaqmaya waa tahay sidaa awgeed qolada raafidada la idhaahdo ee cadaawadda badan u haysa saxaabada rasuulkaa wax daliili xadiidkan uguma sugna ay qabsadaan oo waxay dhahdaan xadiidkan daliil bay ka dhigtaane laakiin daliil uguma sugna in saxaabada rasuulka la duraana waa arrin aada u khatar badan waxay noqonaysaa in sharcigii la duray waxay noqonaysaa in ardaydii rasuulka la duray waxay noqonaysaa in rasuulka qudhiisii la duray calayhi الsalaatu wasalaam bal waxay noqonaysaa in ilaahay la duray jala wacala soo ma aragtid kullu daalika baa isdaba socda sidaa awgeed khayr ma laha haddaad aragta cid saxaabada rasuulka markaa dacniyaysa ama duraysa khayr halkaa ma yaallo alxaadi cashara xadiidka koob iyo tobnaad can abi saciidi cabd laahi bni muqafalin radia allaahu canhu waxaa saxaabigaa laga wariyey cabdilaahi bni muqafal la odhan jiray qaala inuu yidhi nahaa rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu reebay sala اllahu calayhi wasalama can ilkhadfi finiinka waxa loo yaqaano aa finiinka labadaa faroodee isku xiga suulka iyo fartaa ku xigta sidaa inta dhagax yar loo dhexgeliyo ama wax yar sidaa dabadeetana loogu tuuro khadfiga laydhaah waa finiin sidaa in laydhaah baleeg waxaa suuro geli karta in farta lagu tuuro oo keebkii laga dhiga taa soo ma aragti iyo in suulka lagu tuuro labaduba way suuro geli karaan labadaa dhinac baa lagaga tega dhan alla dhankii lagaga tagaba waa khadfiun waa finiinkiiun waay nahaa rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam can اlkhadfi wa qaala waxaanuu rasuulku yihi innahu khadfigaasi ama finiinku laa yaqtulu sayda laa yaqtulu ma dilo asayda ugaadha ma dilo oo ugaadh haddaad maanta o dhan finiinto dee finiin ugaadh ku dili maysid walaa yankaw lcaduwa cadowgana ma waxyeeleeyo oo laa yankawdaasi ay laa yaqtulu ma dilo ama laa yajraxuba ma dhaawaco ma waxyeeleeyo cadowgana waxba kaaga tari maayo wa inahu yafqa wuxuu burburiyaa alcayna ishana wuu burburiyaa wayaksiru sinna iligana waxa weeye wuu jebiyaa ishii markaa bash buu ka siiyaa haddii si adag loogu dhufto dee ishu waa wax iska jilcisan oo biyo ah oo ay burburayso wayaksiru sina iligiina wuu jabiyaa haddii aada loogu dhufto waxaa laga yaabaa inuu jabo ama uu fallidhmaba muttafaqun calayh markaa macnihi waa darar maxdi ahoo wax maslaxa ahi baanu ku sugnayn waa dhibuun mar hadduu dhibuun yahay iska daayo wey waay shayguna haddii uu darar maxdiya yahay waa muxaram fi shariica hadduu dhib iyo dheefba leeyahay laakiin dhibtiisu ay ka badan tahay dheeftiisana isagana waa muxaram fi shariica maa kaura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam waa qaacida maa kaura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibtiisu ay ka badan tahay dheeftiisu waa muxaram wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray ana qariiban libni muafal ana qariiban qof markaa u dhow libni muqafalin u dhow oo xigaalkiisa ah ayaa khadafa wax finiinay oo fanahaahu dabadeetana wuu u diiday wa qaala waxaanu yihi ina rasuula اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalama naha wuu reebay can ilkhadfi finiinka wuu reebay ee iska dah wa qaala waxaanu weliba yidhi innaha laa tasiidu saydan ugaadh qofka uma soo ugaadho iyo intii hore uma caadda haddana uu ku celiyo waxbuu finiinay fa qaala wuxuu uhi uxadiuka waxaan kaaga warramayaa ana rasuula اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu calayhi wasalama nahaa canhu inuu reebay uma cudta dabadeetana waxaad u noqotay takhdifu inaad wax finiinto laa ukalimuka kula hadli maayo abadan weligay kula hadli maayo juuq dambe ku odhan maayo waay xadiidku waa muttafaqu calayhi waxaa laga qaadanaya hada alxadiid ikhwaani sunada in la raaco alayhi sunnada rasuulka in la raaco calayhi الsalaatu wasalaam oo weliba la weyneeyo oo mukhaalafada sunnada la yska ilaaliyo oon la dhayalsan waa kow waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka sunnada rasuulka ogaan u khilaafa isagoo garanaya ee fisqi ku dhaca bidac la yimaado sunnadii rasuulka iska baalmara inay tahay in laga hijroodo ilaa uu ka soo noqonayo oo uu ka edebsanayo soo ma aragtid waad aragtaayo waa hajri baa la ydhaha wuu ka hijrooday juuq ku odhan maayo weligee kula hadli maayo waxaa tan la mid ah markii cabdilaahi ibnu cumar uu sheegay xadiidkii ahaa laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah addoomaha ilaahay oo dumarka ah masaajidda ilaahay ha u diidina ayaa inaanu dhalay oo bilaal la odhan jiray baa yihi wallaahi waanu u diideynaa su yihi rasuulka ilaahay baa yidhi baan ku leeyahay oo kaasaad leedahay waanu u diidi leedahay kula hadli debigay kula hadli aad intuu hadal waxaa la yidhi aad iyo aad u halisa ku yidhi oonu weligii horo cid ugu odhan ayuu dib kuula hadli maayo juuquma odhan baa la yidhi dambe qaar ma garata alhajri baa la ydhaahdaa alhajar ayaa la ydhahda waay markaana xadiidkan iyo axaadiis damboo kitaabka halkiisa adhex ay noogu iman doontaana isma diideyso oo sideedaba haddii labada qof ay isu jaraan waxyaabaha markaa adduunyo waxyaaba ku saabsan iyo iyaga nafsadooda iyo waxyaaba ku saabsan haddii ay daraaddeed isu jaraan saddex wax ka badan inay kala hijroodaan oo ay kala maqnaadaan ma bannaana aadin haddii qofka loo jaraayo liajli diin diinta daraaddeed haddii loo jaraayo oo fisqi buu ka dhammaan waayey sharcigiibuu ogaanu khilaafay saaxibu bidco weeye liajli diin haddii qofka loo jaraayo weligii waa la jari karaa ilaa uu waxaa ka noqonayo soo ma aragti saasaana ijmaaca ahlu sunnuhu uu ku guntamay waxaana u daliilo weligii in la jari karaa xadiidkan oo kale iyo sidaasoo kale xadiidkii saddexdii nin ee kontonka cisho laga hijrooday ee aynu soo marray ee saxaabada ka mid ahaa iyo adilo kalea u daliilo وعن cاaبس بن ربيcةa qال wuxuu hi rأytu waxaan arkay cمر بن الخطاaب رaضي الله عaنه يuqaبل xaalo uu dhunkanaya الxaجaر يaعnي الأسوada dhagaxa madow isagoo dhunkanaya xajaر الأسwadka oo xajar alaswadkana waxaa axaadiistu ay tilmaantay jannadaa laga keenay markii horena mid cad buu ahaa ase yeeshe ee waxa madoobaysay macaasida bani aadamka isagoo dhunkanaya ayaan arkay buu uhi waa wakhtigii uu muslimiinta hogaaminaya cumar oo wayaquulu la inii anigu aclamu waan ogahay annaka adigu xajarun dhagaxinaad tahay maa tanfacu oo aanad waxba anficin walaa taduru waxna aanad dhibin walowlaa haddii lala yahay anii anigu ra'aytu inaan arkay rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam oo yuqabiluka ku dhunkanaaya maa qabaltuka kumaan dhunkadeen muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waay xadiidkan cumar markaa waxa uu tilmaamayaa oo uu caddaynayaa dhagaxan inaanu u dhunkanahayn yacnii inuu dhib iyo dheefayo daraaddeed ee u dhunkanaayo limaxdi litibaac sunnada rasuulka uu raacayo calayhi salaatu wasalaam oo keliya yacnii rasuulkuu kaga dayanaya markaa rasuulkii waa in lagu dayda calayhi salaatu wasalaam haddii marka aynu ogaano xikmadda sharcigu halkan ka leeya wax ka mid ah waa fiican tahay haddaynaan ogaan qudheedana itibaac baa laynooga baahan yahay sharcigana inaynu raacno oo aynu u hogaansano rasuulkana ku dayanno calayhi salaatu wasalaam waarta kale cumar dadka ayuu arrintan u sheegaya oo dhagaxu isagu waa shay jamaad ahoo dee lalama hadlo ee cidda hadalkani uu dhacaya uu baraarujinayaa waa ummaddii muslimiinta ee uu madaxda u ahaa oo wuxuu u sheegayaa dhagaxani inaanu dhib iyo dheef midnaba lahayn hase ahaatee ilaahay jalla wacalaa uu faray nebigiisa moxamed inuu dhunkado iyaguna markaa ay tahay inay dhunkadaan oo sharciga sida ay u fuliyaan ay ugu hoggaansamaan sidaa awgeed baa alxaafid ibnu xajar wuxuu ihi fi lxadiidi atasliimu lishaarici fii umuuri اddiini wa xusnu litibaac fi ma lam yukshaf can macaaniiha waay waxaa kaloo xadiidku radin ku yahay kuwa had iyo jeer markaa dhir ama dhagaxyaan ama goobo ama waxyaaba uun iska caabuda xaqii ilaahay wax ka mida u leexiya ama ka barakaysta deliil la-aan wax dhib iyo wax dheefo midnaba ma haya qolada markaa suufiyada ah iyo qubuuriyadana arrinkaasi ay ku badan tahay ilaa axaadiidta qaar ay dejiyeen oo ay waxyaabaha ay dejiyeen ka mid tahay xadiid macnihiisu ahaa haddaad malahaaga dhagax ku wanaajiso wuu ku anfacaya malahaaga xataa dhagax haddaad ku wanaajiso oo dhagaxaad malo wanaagsan ka malaysato wuu ku anfacaya waa beentaasina wax rasuulka ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam ma aha wuxuu la mid yahay axaadiidta beentaah ay dejiyeen qubuuriyadu waxay leeyihin axaadiid fara badan oo been oy dejiyeen baa ka mid ah oo uu ka mid yahay xadiidka odhanaya idaa acyadkum اlumuuru facalaykum biahli اlqubuur marka arrimuhu idin daaliyaan ahlulqubuurka markaa laasim oo iyaga u yeedha oo kuwa gurmad iyo gargaar ka dalbada waa been weeye xadii maahe waa been xadii laga dhigayo mutafaqu caleyh baabu wujuubi اlinqiyaadi lixukmi اllaahi tacaala wuxuu baabu yahay inay waajib tahay xukumka rabbi in loo hogaansamo iyo wamaa yaquuluhu waxa uu odhanaya man duciya qofka loogu yeedhay ilaa daalika arrinkaa u hoggaansamista amarka xukumka ilaahay ee wa umira la faray bimacruufin wanaag ow nuhiya ama laga raabee can munkarin xumaan waxa uu odhanaayo haddii qofka xukumka ilaahay loogu yeedho ama xumaan laga reebo ama wanaag la faro sida inoo soo socoto waa inuu idhaahdo samicnaa wa aacnaa samicnaa maqalayoo wa aacnaa wa aacnaa yeelay waa inu idhaah maqalay oo yeelay ha la maqlo ha la yeelo ha samaato ha la helo waa inu markaa ku dhaqaaqo inaba waa inaanu ka joogjoogsan waa hadduu mu'min yahay weeye qaala allahu tacaala rabbi wuxuu idhi falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa yu'minuuna iimaan la iman maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xakam dhigtaan fii maa shajara baynahum dhexdooda waxa murgay ee iska dhex galay isku qabteen uma dabadeetana laa yajiduu aanay helin fii anfusihim nafahooda aanay ka helin xarajan wax cidhiidhi ah iyo wax diiqada mimaa qadayta wixii aada xukumta oo waa yusallimu ay hogaansamaan tasliiman hogaansamid ay hogaansamaan iimaan la iman maayaan marka waa aayaddan iyo aayaadka ka horeeyaaba waa aayaad markaa aad xambaarsan goodi adag oo ka warramaya xukunka ilaahay in loo hogaansamo jala wacala ciddii iimaan sheeganaysa ee uu dhab ka yahay ee iimaankeedu aanu ahayn mid iska mascuum ahoo la yska sheeganayo uun waa inay xukunka ilaahay iyo rasuulkiisa u hoggaansanto oo ay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka u xukun doonato arrinkaasina sunno ma ahe waa mid waajiba weeye hadduu qofku idhaahdo marka xukumka ilaahayna waa la doonan karaa mid kale oo jaa-is ahoo la doonan karaana wuu jiraano waaba gaalnimo hadduu ka ilaahayba kiisa ka sarraysi u idhaahdo kii ilaahay wakhti badan baa ka soo wareegtay waabuu dhacay dhaydkiisii baa dhacay mid cusub baa loo baahan yahay kanaa casriga la jaan qaadaaya yaa kan markaa ha ha loo baydho taasina waa gaalnimo aan muran ku jirin waa gaalnimo aan muran ku jirin hadduu sharciga ilaahay tacniya ayuu duraya ka waran oo uu leeyahay sharcigu waxa weeye inooma cuntamo ama danteenna ka tal danteennii sheegi maayo ama cadow buu sharcigu inoo yahay ya waxyaabaha noocaasi waa arrimo aada iyo aada u khatar badan markaa qofka mu'minka sheeganaya waa inuu iska ilaaliyo wqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi inamaa kaana qowla lmu'miniina mu'miniinta hadalkoodu wuxuu ahaaday un idaa ducuu marka loogu yeedho ila allaahi warasuulihi ilaahi iyo rasuulkiisa marka loogu yeedho liyaxkuma baynahum si ay u kala xukumo an yaquuluu inay yidhaahdaan baa hadalkoodu ahaaday samicnaa ya marka hadda qowladaasi qowlalmu'miniina qowladaasi waa isamkii kaano oo soo taqadumay oo lasoo hormariyey waa khabarkii kaanaan le oo soo hormaray cafwan isamkiina wuxuu dhacayaa an yaquuluu masderka anta iyo ficilkaa ay gashay laga dhalaalinaayo ayaa isamkii kaanadu u dhacaya marka inamaa kaana qowlalmu'miniina idaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum hadalka mu'miniintu wuxuu ahaaday uun marka loogu yeedhay ilaah iyo rasuulkiisa si ilaahay u kala xukumo sharcigiisa loogu kala fardaamiyo an yaquuluu inay idhaahdaan samicnaa waanu maqalayo wa aطacnaa waanu yeelay wa ulaa'ika kuwaasi sidaa yidhaahdaa hum lmuflixuun waa kuwa aflixo ee liibaano weeye waa suuratu nuuro iyaduna waxa ay ku jirta aayado rabbi aada ugaga warramaayo waajib inay tahay xukunkiisa in la qaato wa fiihi min alaxaadiidi wa fiihi baabkan waxaa ku sugan min alaxaadiidi axaadiidta xaggooda waxaa kaga sugan xadiidu abi hurayrata xadiidkii abi hurayra almadkuuru lagu soo sheegay fii awali lbaabi qablahu baabkan baabkii ka horeeyey bilowgiisa waa xadiidkii ahaa markaa waay dacuunii maa taraktukum xadiidkaa weeye faidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum wamaa nahaytukum canhu fاjtanibuuh wamaa amartukum bihi faatuu minhu ma staطactum iyo wakayruhu kayrkii oo min alaxaadiiثi fiihi ahaaday axaadiidtii baabkaa hore ku sugnayd dhammaan axaadiidtii baabkaa hore ku sugnayd baabkan macnaha uu markaa baabkanna waa loo deliishan karaayoo macnaha ah in xukumka ilaahay loo hogaansamo oo sharcigiisa la dabaqo oo iyada lagu daba faylo macni waa laga qaadanaya wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi lamaa nasalat markii ay ku soo degtay calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi lilaahi ilaahay waxa u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi wax kastoo dhul cirka ku sugan iyo wax kasta oo dhulka ku sugan ilaahay baa iska leh wain tubduu haddaad muujisaan maa fii anfusikum nafihiinna waxa ku sugan aw tukfuuhu ama aad qarisaan yuxaasibukum bihi illaah alla waa idinka xisaabi doonaa aayaddaasi markay rasuulka ku soo degtay ishtadda daalika arrinkaasi wuxuu ku adkaaday calaa asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam saxaabadii rasuulka oo dee waxay ahaayeen raggii rag ahaayoo wixii qur-aanka amar ee ku soo aroora ama rasuulkuba xadiidta ku faray inay fuliyaan bay isku dayi jireen wixii nahyiya iyo waciidana inay ka fogaadaan bay markaa isku dayi kari jireen oy sidiisa u dabaqaan dabadeetana arrintani rasuulka saxaabadii rasuulka way ku daraatay fa aatow waxay u yimaadeen rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam uma barakuu dabadeeta waxay u fadhiisteen cala rukabi jilbaha ayay u fadhiisteenoo way jilba joogsadeen sababtay u jilba joogsadeenna waxay ahayd arrinta weynideeda daraaddeed lishiddati hada alamr arrinkana arrin weyna markaa la aha oo marka arrinka la weynaynayaa saa la sameeya fa qaaluu waxay idhaahdeen aaya rasuul allah rasuulka ilaahay ow oo dee aydaasi waxay ka mid tahay xurufunidaaga laakiin cidda qariibka ah ee dhow baa loogu yeedhaa aaya rasuul allah ee yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow kullifna waxaana lagu kalifay min alacmaali acmaasha xaggooda maa nutiiqu waxaanu awoodayno ayaa ilaahay nasaaruu nagu waajibiyey asalaata baana lagu kalifay iyo wasiyaama iyo waljihaada iyo wasadaqata waqad unzilat calayka waxaana lagugu soo dejiyey haadihi laayatu aayaddan walaa nutiiquhaa mana karayno oo aayadda maxaa soo gudagelaya wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibukum bihi illaah macnii wax allo wixii nafaha ku sugan ha la muujiyo hase la qariye waa laydinka xisaabinaya wax allo wixii naftiinna kusoo dhacba markaa xataa khataraadka iyo waxyaabaha qalbigaaga kusoo dhacayaad iska leedahay qalbiga mala waa sidaa sidaa maad samayn caynkan may noqon waxyaabaha noocaas ayaa xataa la yska xisaabinayaabaa markaa aayaddu dee ay tilmaamaysa macnaha noocaasay u fahmeen dee khataraadkii iyo waxyaabihii qalbiga kusoo dhacayeyna wax qofku iska ilaalin karo oo uu awoodu leeyahay inuu iska ilaaliyo ma aha oo waxyaabo badan baa naftii iskaga soo daadanaya iyadoo adigu aanad kantaroori karahayn marka taas in lagu ciqaabo oo laga xisaabiya ayay ka cabsadeen wey qaala rasuulullaahi dabadeetana rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam a turiiduuna ma waxaad doonaysaan an taquuluu inaad tidhaahdaan kamaa qaala siday yidhaahdeen ahlulkitaabayni min qablikum labadii qole ee kitaabka hortiin la siiyey siday rusushoodii ugu yidhaahdeen samicnaa waanu maqalay wa casaynaa waanaanu caasinay ma sidii oo kale aad doonaysaan inaad samaysaan oo ay caasidaan waaya ha odhanin oo sidaa markaa ha samaynina bal quuluu waxaad tidhaahdaan samicnaa waanu maqalay wa aطacnaa waanaanu markaa yeelay gufraanaka rabbanaa rabbigayo waxaanu ku weydiisanaynaa dembi dhaafkaaga gufraanaka ay nasaluka gufraanaka rabbanaa yaa rabbanaa wa ilayka almasiiru xaggaaga ayaanay markaa soo noqoshadu ahaatayoo xaggaagaa loo soo noqonaya qof waliba rabbi buu ishortaagi doonaa jala wacalaa waay sidaa dhahabaa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam oo hortaa ha ka hor imanina aayaddan iyo xukumkana la soo dejiyaye hoggaansan muujiya oo aqbalaad la yimaada markaasaa ilaahay jala wacalaa idinka khafiifin doonaa weeye falama qtara'ahaa alqowmu dadkii markii ay aayaadkii akhriyeen aayaddii markii ay akhriyeen marka iqtara'aha bimacnaa qara'aha weeye falama iqtara'aha markay akhriyeen alqowmu raggi ama dee qoomkiiba guud ahaan asal ahaan raggaa qoomka la ydhaha oo wadallat bihaa ay ku layliyansan ay ku layliyasantay macnihi waxa weeye ay ku hogaansantay alsinatuhum carabadoodu ee ay macnihii ku celceliyeen ee carabadooda ku jilciyeen samicnaa waacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir ee ay carabadooda ku layliyeen ee ay ku celceliyeen ayaa anzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey fii irihaa dabadeed aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbi rasuulku wuu rumeeyey wixii lagaga soo dejiye xagga rabbigi waalmu'minuuna mu'miniintuna way rumeeyeen kullun mid waliba aamana wuu rumeeyey billaahi ilaahay iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisi iyo wa kutubihi iyo wa rusulihi laa nufariqu bayna axadi min rusulihi ay qaa'iliina xaal ay leeyihiin laa nufariqu kala geyn mayna bayna axadin axadnaba oo min rusuli rusushiisa ka mid a ee rususha ilaahay waa wada rumaynaynaa waayo rusushii ilaahay soo diray in la wada rumeeya waa waajib weeye qofka hal rasuul ka gaaloobaana intii kalena wuu ka gaaloobay bay noqonayso marka dhammaan rusushii iyo ambiyadii nebi maxamed ka horreeye waynu rumaynaynaa dhammaantood laakiin sharciga marka la eego sharciga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baynu qaadanaynaa isagaa sharaa'icdii lagu soo khatimay isagaanay waajib tahay in la qaata wa qaaluu waxay idhaahdeen samicnaa waanu maqalay wa aacnaa waanaanu yeelay gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir falamaa facaluu daalika markay sidaa sameeyeen ee ay amarkii ilaahiyo xukunkiisii u hoggaansameen ee ay isdhiibeen ayaa nasakhaha allahu tacaala ilaahay baa aayaddaa hore markaa nasakhay oo faanzala allahu caza wajal ilaahay wuxuu soo dejiyey aayaddan dambe suuratulbaqara ugu dambaysa marka halka naskhiga ma waxaa looga jeedaa xukumkii hore aayaddaa hore sheegaysay gebigiisa meesha laga saaray mise waxaa looga jeedaa waa la sii qaydo oo waa la sii bayaamiyey oo aayaddan dambe aayaddaa hore muraadkii iyo ujeeddadii ilaahay uga jeeday unbay sii caddaysay ya sidaa dambaad moodaa inay xoog badan tahay wallaahu aclam waay oo naskiga halkan loogama jeedo sida xooga badan macnii xukumkii hore meesha waa laga saaray cala isilaaxi اlusuuliyiin e waxaa looga jeedaa xukumkii aayadda hore ay sheegaysay waa la sii caddeeyo aayaddan dambana way sii caddaysay salafkuna markaa naskiga waxay u isticmaali jireen macno ka caamsan oo ka guda ballaadhan kan culimadan dambe ee mutaakhiriintii ay u isticmaaleen waay marka ilaahay aayaadkan wuxuu ku caddaynayaa khataraadka qofka ku soo dhacaya qalbigiisa iyo waxyaabaha naftiisu ugu sheekaynayso ilaahay jalla wacalaa inaanu dadka u qabanahayn iyo guud ahaan wixii aanay awoodinba ilaahay dadka inaanu markaa u qabanahayn soo ma aragtid waay waxaase qofka loo qabanayaa wixii qalbigiisu go-aansame ee markaa go-aankeeda uu la yimaado laa yukalifu اllahu ilaahay kalifi maayo nafsa nafna ku kalifi maayo ilaa wuscaha wixii awooddeeda a mooyaane lahaa waxay leedahay naf waliba maa kasabat waxay shaqaysatay wa calayhaa korkeedana waxa saaran maktasabat wixii ay kasbatay ay la timi wixii markaa wanaagah ay shaqaysatayna waa u qoran yahay oo way leedahay wixii dembiyaha ay shaqaysatayna waa ku qoran yahay wey rabbanaa yaa rabbanaa laa tu'aakhidnaa hanoo qaban macnii dhaha weeye sidan ilaahay baa mu'miniinta baraaya inay sidan ku ducaystaan oo ay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbanaa laa tu'aakhidnaa hanoo qaban in nasiinaa haddaanu ilowna aw akhta'naa ama aanu gafno oonu halmaanno ilaahay ow hanoo qaban annagoo aan badrheedhin qaala wuxuu ilaahay idhi nacam haa macnii waan sameeyey bay ka dhigantay oo waxa ilowdaanna idin qaban maayo waxa aa markaa gaftaanna idin qaban maayo rabbanaa yaa rabbanaa walaa taxmil calaynaa korkayaga ha saarin iisaran culays kamaa xamaltahu sidaad u saartay cala aladiina min qablina kuwii naga horreeye ilaahayow markaa culays korka yagaha saarin wax naga culus oo aanaan awoodin sidaad ummadii horeba markaa waxyaaba culus u saartay oo waxyaaba culus oo la saaray baa jiray ummadii hore oo tusaale ahaan culaysyada saaraa waxaa ka mid ahaa markay dembaabaan qaarkood toobadoodu waxay ahayd inay isdilaan oy kow iskaga siiyaan yani qofku isagu isdili maayo inuu midba mid dilo ayaa toobadoodu ay ahayd waa arrin dee culays bay ahayd innagana ilaahay waynaga fududeeyo ilaahay u noqo baa lagu yidhi qaala wuxuu ilaahay yidhi nacam haa yani waan sameeyey taana rabbanaa yaa rabbigana rabbanaa yaa rabbana walaa tuxamilnaa ilaahay ow hana saarin maa laa taaqata lanaa bihi waxaanaan awoodu lahayn qaala wuxuu ilaahay yidhi nacam haa waan sameeyey taana waxaydaan awoodu lahayn idinma saarayo wacfu cannaa ilaahay ow nacafi waqfir lanaa noo dembi dhaafa warxamnaa noo naxariiso anta adigu mawlaana mawlaha iyagaa tahay adigaa sayidka iyagaoo kana maamulaya ee nagu tasarufaya ahaaday faansurnaa nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriina duulka gaalada ah ilaahay oo nooga gargaar gaalada kuwan markaa aynu inagu maskaxdeena usoo degdegayo qura loogama jeedee xataa shayطaankii baa ku jira de soo ma aragti waayo shayطaanku waa ra'su اlkaafiriin gaalada oo dhan waa kii ugu horeeye hogaaminaya saddexdaa markaa kelmadood ee la israaciyo wacfu cana waqfir lana warxamnaa waa duco xeel dheer weeye mid walibana marka sidaa la ysu raaciyo macnay u dhacaysa oo wacfu canna ilaahay oo wixii waajibahe aanu ku gabood fallay ilaahay oo naga cafi weeye salaad baad tukanaysaa khayr kalaad la imanaysaa waajib kalaad gudanaysaa waa dhici karta inaad gaboodfasho ilaahay oo iga cafi wixii aan ku gaboodfalay waqfir lanaa ilaahay oo noo dembi dhaaf wixii dembi iyo macaasi aanu ku dhacnayna ilaahay oo noo dhaaf wey warxamnaa ilaahay oo noo naxariiso oo acmaasha saalixa ah iyo khayrka inaanu badsanana na waafaji saasay noqonaysa anta mawlaanaa fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin qaala rabbi wuxuu yidhi nacam waan sameeyey taanos waan yeelay rawaahu muslim marka qisadan ama xadiidkan macnihiisu wuu ballaadhan yahe kuwa aynu soo tilmaanay ayaa laga qaadanayaa xadiid kalena wuu jiraayoo isla sababu nusuulka aayaddan sheegayo lafdigiisu kan in yar uu ka yaro duwan yahay ayaa isna jiro muslim saxiixa ku mariyey kutubtii hore qaar ka midana aynugu soo maray waanay markaa labada xadiid isfasirayaan waxaana inoo tilmaamayaan dadaalkii saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayh iyo siday sharciga ilaahay ugu hoggaansamayeen waa inaynu kaga dayanno hoggaansankaasi iyo isdhiibistaasina wuxuu sabab u noqday ilaahay jalla wacalaa inuu ka fududeeyey iyaga iyo ummaddaba oo waxaanay awoodu lahayn oo aanay markaa qaadi karin ilaahay jalla wacalaa ma saarin laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha wa haadihi min raxmat illaahi subxaanahu calaa haadihi اlumma waxaanay taasi ka mid tahay raxmadda ilaahay ummaddan uu u naxariistay bay ka mid tahay halkaa inoo joogo subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين